suuqyada lagu iibiyo agabka elektarooniga ee magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa laga dareemayaa sare u kac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo moobeelada casriga ah gaar ahaan samsomka moobeelada sare u kaca ku yimid ayaa waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee samsomka sida e shan iyo toban e afar iyo toban e konton iyo shan waxaana sababay go-itaanka uu ka go-ay suuqa iyo doonistiisa oo badatay qaar ka mid ah ganacsatada iibisa qalabka elektarooniga ayaa raadiyow beerula ugu waramay isbeddelka ku yimid qiimaha la iibiyo samsomyada magacii waxaa lahaa maxamed cabdi xasan moobeelada samsumka ee shan iyo tobanka waxaa isbedelay ayuu nuuc nuucoo noqonaya ee shan iyo toban raam four raam six raam eight raam fourka boqol iyo shan oo ahaa jiray boqol labaatan iyo shan waaye raam sixka wuxuu ahaa jiray boqol toban iyo shan boqol soddon iyo shan waaye raam eightka wuxuu ahaa jiray boqol iyo afartan boqol lixdan iyo shan doolar waa waxaana sababay inuu isbedelo ee shan iyo tobankii oo go-i rabo lix iyo toban soo baxay iyo ee shan iyo tobanka oo dabada jaajirkiisa la helaynin labadaas barnaamijaa keenay inuu beecooda isbedelaan isbedelkan ku yimid telefoonada i e shan iyo toban sideeba bulshada u saameeyey boqol labaatan iyo shan laho qofkiiba waxaa arkay isbedelay qofkii oo macaamil ahaayo ku dhahaayo niyahow macaamil ahaana kugu soo aada adigana waa sii dalcaysaa qofkii markaas boqol labaatan iyo shan aan dhahday soo kaaytay ma kugu soo laabanayo wallaahi ugu dambeyn laba midaa rajeynaynaa in beeciisa oo isbedelo oo sidii hore soo laabto iyo in bataatankiisa asig naga go-abo maadaama shan ee lix iyo toban uu soo baxyey ee shan iyo toban waxay noqonaysaa inoo go-o marka inuu naga go-o iyo inuu beeciisa isbedelo labadaas midaa rajeynaynaa insha allah hadduu ilaa idmo inta badan waxaan iibinaa mobeeladan loo yaqaanaa eetenka iyo maaragtay afar iyo toban ee shan iyo toban ee konton iyo shan samsonka marka walaal inta badan hadda way ka goyihiin magaalada oo waxaa ku imaaday sarakac weynaa ku imaaday wixii sidii ay ahaayeen waa iska bedeleen wax badan baa culeysaa ka jira ma garatay saa darteed waa lagu dhiban yahay xilligii hore waxay ahaayeen ee afar iyo tobankan oo kale waxaa la iibin jiray boqol iyo shan hadda boqol toban iyo shan boqol iyo labaatan halkaas ayuu marayaa shan iyo tobanka sidoo kale boqol iyo tobanaad maray boqol soddon iyo shan boqol iyo konton meesoo marooyaa sarukacan ku yimid qiimaha la iibiyey moobeelada casriga suuqyada magaalada beledweyne ayaa waxaa saameyn togan kala kulmay dhallinyarada kuwaas oo aada u jecel adeegsiga samsomyada maadaama ay u adeegsan jireen ciyaarista ciyaaraha